waa ilaah mahadiis maantay waxaan soo gaaray magaalada baydhabo janaay maamulka dowlad goboleedka muxuu ahaa koonfur galbeed xarunteeda ku meel gaarka ah waxaa maantay nooga bilowday halkan shirkii wasiirada waxbarashada dowladaha ka midka ah ka qeybta ka ah federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiirada waxbarashada halkanay iskugu yimaadeen waxaa iyaga ka soo horeeyey howlwadeenadii wasaaradaha muxuu ahaa maamul goboleedyada wasaaradda waxbarashada waxyaalo badan ajendo badanana horyaal muxuu ahaa u baahan turxaan bixin iyo in wax layskaga ogaado howlahaas ayaan u soo gaaray waxaa fursad aan u yeelan doonaa inta aan joogo halkan inaan iskuullada qaarkood soo aragno muxuu ahaa soo kormeerno aragno nolosha ardayga muxuu ahaa soomaaliyeed ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed aagga ay ka shaqayso khaasatan magaalada baydhabo waxaan fursad u yeelan doonaa muxuu ahaa inaan arko deegaankan sida waxbarashada uga socoto howlahan u imid iyo waxaan qaban doono qiyaastii waa intaas waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka south west iyo wasiirka waxbarashada oo si aada iyo aada u wanaagsan aniga iyo wasiirada kale oo ka yimid maamul goboleedyada kale aada noogu soo dhoweeyey waa u mahad celinayaa runtii soo dhoweynta iyo iyo muxuu ahaa barnaamijkaasi ay u daadihiyeen aadaan uga mahad celinaya labadan berina waa joogi doonaa